wanaagsan dhegaystayaal halkan waa idaacadda dalsan qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxaa ugu waaweyn
xildhibaankii ugu horreeyey golaha shacabka soomaaliya oo goordhow lagu doortay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal
puntland oo beeniyey in xiisad la xiriirta doorashada ay ka taagan tahay magaalada garowe ee caasimadda maamulkaas
waxayna ka soo baxaya asgari ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya oo qof shacaba ku dilay isgoyska baarwax ee magaalada muqdisho
banaanbax lagu taageerayo doodii baarlamaanka u k ee aqoonsiga somalilan oo ka socota magaalada hargeysa
ciidamada maraykanka ee africom oo shaaca ka qaaday inay korortay weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha soomaaliya
ka tirsan maamulka hirshabeelle ee dhinaca saraakiil booliis oo ka tirsan maamulka hirshabeelle oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax maalmo ka hor lagula eegtay duleedka magaalada jowhar
kalena akhbaaraadkaan idinkaga soo tebin doonana waxaa ugu waaweyn dad dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax xoog leh oo ka dhacay dalka gaana
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duur wanaagsan saaxiibayaal waa duurnimo sabtiha taariikhdu ay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha koowaad ee janawari sanadku waa laba kun labaiy labaatan inta aad maqasheen ayaa ah qodobada ugu door karoon warka duura abuukarday axya anigoo cabdirasaaq muuse axmed ayaa idiin warramayna iminkana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan
xildhibaankii ugu horreeyey ee golaha shacabka ah ayaa goor dhow lagu doortay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee puntland iyadoo dhinaca kale maamulka puntland ay beeniyeen xiisad la xiriirta doorashada ka soconaysa magaalada garowe ee maamulka puntland xuseen washington ayaa ka warramaya magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ayaa maanta waxaa ka dhacday doorashada kursiga ugu horreeyey ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dowladda federaalka soomaaliya doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob boqol sagaashan iyo lix ayaa waxaa ku tartamay laba musharax oo kale ahaa abshir cabdi xuseen iyo cabdi ibraahim warsame qowdhan oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda puntland waxaana doorashadii maanta ka dhacday magaalada garowe ay ahayd mid hal wareeg la galay ergo gaaraysa sagaashan iyo siddeed ergo ayaa doorashada codaysay waxaana kursiga tirsigiisu yahay hob boqol lixdan iyo sagaal ku guulaystay waa boqol sagaashan iyo lix ku guulaystay kuna soo baxay cabdi ibraahim warsame oo ah gudoom waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda puntland kaas oo ka mid noqday golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland ayaa ku dhawaaqay in cabdi warsame uu ku soo baxay doorashadii maanta ka dhacday magaalada garowe ahaydna doorashadii ugu horreysay ee kursiga golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya islamarkaana waxa uu helay codod gaaraya sagaashan cod halka abshir cabdi xuseen isna uu helay lix cod waxaana hallaabay doorashada intii ay socotay laba cod sida uu ku dhawaaqay guddiga doorashada puntland
bismi illahi raxmaan raxiim annagoo ah guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiit waxaanu markhaati ka nahay doorashadii ugu horreysay ee lagu qabtay kuraasta taalla deegaanada puntland kursigii ugu horreeyey oo maanta aanu goobjoog u ahayn doorashadiisa waxaanu qiraynaa inay natiijada guddoomiyaha guddiga hirgelinta maamulka ee guddiga maamulka doorashooyinka heer puntland sida uu sheegay natiijada hordhaca ah kursiga boqol sagaashan iyo lix inuu ku guulaystay mudane cabdi ibraahim warsame waxaanu markhaati ka nahay haddaan nahay guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiit in doorashadaasi ay dhacday natiijada hordhacaana aanu goobjoog u ahayn maanta wabillahi towfiiq
waxaan ka codsanaynaa in murashaxa loo ogolaado inuu baxo
mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa goobjoog ka ahaa doorashadii maanta ka dhacday magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland waxaana sidoo kale doorashada haatan socota kuraas kale oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koiyo tobnaad ee deegaan doorashadu tahay puntland iyadoona doorashadaas ay tahay maanta midii ugu horreysay ee ka dhacaysa magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland madaxda dowlad- waa dowlad goboleedyada dalka ayaa intooda badan waxa ay bilaabeen ah, doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad marka laga reebo maamulka hirshabelle oo aan weli bilaabin doorashada inkastoo ay soo saareen kuraastii ugu horreysay ee doorashada ka dhacaysa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimada maamulka hirshabelle
mudahina xuseen washington waa uu mahadsan yahay dhanka kale haddii aynu eegnana banaanbax lagu taageerayo doodii baarlamaanka dalka u k ee ku aadaneyd aqoonsiga maamulka somalilan ayaa ka qabsoontay magaalada hargeysa ee caasimada maamulkaasi waryaheena maxamed deeq cusmaan alfa yaa qodoboreedkan ka waramaya
magaalada hargeysa ee caasimada somalilan gaar ahaana beerta xorriyadda ee magaaladaasi ayaa waxaa ka socda banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo doodii baarlamaanka ingiriiska ka yeesheen aqoonsiga somalilan boqolaal dadweynaha oo iskugu jira ardayda iskuullada haween dhallinyaro iyo odayaal ayaa saaka iskugu soo baxay baarta xorriyadda hargeysa iyagoona banaanbaxooda ku taageeraya baarlamaanka ingiriiska oo dood ka yeeshay aqoonsiga somalilan qaar ka mid ahii banaanbaxayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay xildhibaanada ingiriiska uga mahad celinayaan dooda ay ka yeesheen arrintooda islamarkaana xildhibaane gavin williamson uu sharaxay horumarka ay ku tallaabsatay dhinacyada amniga iyo dimuquraadiyadda dadka ka qaybgalaya banaanbaxa ka socda beerta xorriyadda magaalada hargeysa ayaa waxaa ka mid ahi madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi saylici wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale xildhibaan gevin williamson oo ka tirsan baarlamaanka ingiriiska ayaa baarlamaanka dalkaasi horgeeyey mooshin ku saabsan aqoonsiga somalilan wuxuuna gevin sharaxaad dheer ka bixiyey horumarka ay somalilan ku tallaabsatay dhinacyada amniga iyo dimuquraadiyadda arrimo badan oo uu soo daliishtay sababta uu doonayo in u k ay aqoonsato somalilan
saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska dowlad goboleedka hirshabelle oo maalmo ka hor dhaawac uu ka soo gaaray qarax lagula eegtay duleedka magaalada jowhar ee xarunta hirshabelle ayaa u geeriyooday dhaawacaas sarkaal ka mid ah saraakiishaas ah oo ka mid ah kuwa markaasi u dhintay ayaa lagu magacaabaa gaashaanle faarax xasan xuseen islamarkaana waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliiska hirshabelle isagoo maalmihii lasoo dhaafay dhaawaca ka soo gaaray qaraxaasi lagula dabiibayay magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistee gaashaanle faarax xasan xuseen oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliiska ee maamulka hirshabelle
dhanka kalena haddii aynu eegno maamulka puntland ayaa la warinayaa inuu markaasi been abuur uu ku tilmaamay warar maalmihii ugu dambeeyey lagu faafiyey baraha bulshada kaasi oo ah in xiisad ay ka taagneyd marka la eego hanaanka doorashooyinka golaha shacabka ee maanta ka bilaabatay magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi puntland iyadoo goordhow xildhibaankii ugu horreeyey ee ka mid noqonaya xildhibaanka ama baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalk soomaaliya lagu doortay magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi ayaa maamulka puntland dhanka kale waxa uu tibaaxay inay been abuur tahay wararkii lagu faafiyey baraha bulshada isagoona tilmaamay inaysan jirin xiisad la xiriirta arrimaha doorashooyinka oo ka taagan maamulka puntland duqa magaalada garowe axmed siciid muuse ayaa sheegay inaysan jirin xiisad la xiriirta doorashada taa oo ka taagan garowe islamarkaana ay tahay warar been abuur ah wararka lagu faafiyey baraha bulshada laguna doonayo in dadka lagu jahwareeriyo axmed siciid oo la hadlay warbaahinta ka howlgasha deegaanada maamulkaasi puntland ayaa sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah marka loo eego caasimada maamulkaasi xaaladuna ay tahay mid degan waxaana dadka faafiyey wararkan ugu baaqay in ay ka waantoobaan waxaan dadweynaha waxaa qiijinaynaa inaysan jirin warar been abuur ah in ay jiraan marka la eego warar been abuur ah kuwa oo lagu baafiyey ama lagu baahiyey baraha bulshada waxaana ay yihiin kuwa markaasi dhibaato ka dhalan karta ma jirto wax dhibaato ah oo ka taagan caasimada maamulkaasi dadka wararkaasi faafinayana waxaan kula talinayaa inay ka waantoobaan ayuu yidhi duqa garowe axmed siciid muuse maanta oo sabti ah ayay ahayd markii ay halkaasi ka bilaabatay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kaasi oo xildhibaankii ugu horreeyana markaa lagu doortay
akhbaaraadka wararka soomaaliya ka baxsan haddii aynu gudagalno dad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qara xoog leh oo ka dhacay dalka ghana wararka naga soo gaaraya dalka ghana waxa ay sheegayaan in halkaasi dhimasho iyo dhaawac ay ka dhalatay inta la xaqiijiyey toddoba-iyo toban ruux ayaa ku dhimatay tiro intaa ka badan ah way ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen walxaha qarxa uu ku dhacay mooto maraysay galbeedka dalka ghana kadibna uu sameeyey qarax weyn sida ay saraakiisha dalkaasi ay sheegeen shilkan ayaa khamiistii ka dhacay deegaan lagu magacaabo biti oo u dhow bogoso oo ah magaalo madaxda lagalaga galo dalka ghana waxaana halkaasi lagu soo waramayaa in weli ay ka jiraan dhibaatooyin kale oo la xiriira dhinaca amniga
guud ahaan warkii duuro aad duurnimadan kala socoteen saaxiibayaal raadiyo aad dalasan ee magaalada tani muqdisho waa inaga intaa waad ku mahadsantihiin dhegeysigii la socodka warka duur
wararkaad la haysaa hobsiimo uhelidoodii hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel